faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacabdi maxamed raadiyo cadaado dulsamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aad wararka ku dhegeysan doontaanna waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo maxkamadda darajada koowaad ee puntland oo xukun dila ku riday xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha maamulka puntland deni iyo ku-xigeenkiisa oo heshiis hordhac ka gaaray khilaafkii u dhexeeyey maamulka puntland oo sheegay in mar kale ay gacanta ku dhigeen shabakad ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab shiinaha oo dalal ay ku jirto soomaaliya ka caawinaya soo afjiridda colaadaha iyo etoobiya war ka soo saartay dadkii lagu dilay galbeedka dalkaasi intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha lixaad sannadda laba kun labaatan iyo labo iminkii haatanna ku soo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar khasaare geystay oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee maamulka jubbaland dagaal culus oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxauu maanta barqadii ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii al-shabaab ay weerar jidgada ku qaadeen kolyo ka tirsan ciidamada jubbaland xilli ay marayeen inta u dhaxaysa deegaanada baarka iyo halka loo yaqaano dhulbaraha duleedka magaalada kismaayo wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan dagaalka ay ku dhinteen hal askari oo ka mid ahaa ciidamada jubbaland laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo la geeyey magaalada kismaayo saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxay dhankooda sheegeen inay iska difaaceen weerar kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana khasaare fara badan ay gaarsiiyeen walow aan weli la helin warar madax bannaan oo xaqiijin kara warkaasi wararkii ugu dambeeya naga soo gaaraya deegaanada uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegaya in xaaladda haatan ay tahay mid degan islamarkaana ciidamada howlgallo ay sameeyeen kadib ay dib ugu laabteen magaalada kismaayo maxkamadda darajada koowaad ee puntland ayaa xukun dila ku riday xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaas oo gacanta lagu soo dhigay maalmihii lasoo dhaafay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee shanta gobol iyo dembiyada culus ee puntland ayaa ugu dambeyn maanta dil toogashaha ku xukuntay afar ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab xubnaha la xukumay ayaa maxkamaddu sheegtay inay ahaayeen shabaabkii dilalka madaxjabinta iyo qaraxyada ka geysan jiray magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari afarta eedeysan ee xukunka lagu riday maanta ayaa magacyadoodu kale yihiin ayuub cumar shire cabdulaahi salaad boos maxamuud abshir muuse olyo soo qabashada xubnahan maanta xukunka lagu rida ayaa waxaa iska kaashaday ciidamada booliiska gobolka bari iyo ciidanka b s f ee uu xukumo jenaraal amiin xaaji khayre madaxweynaha maamulka puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa lagu soo warramayaa in heshiis hordhac ay ka gaareen khilaaf u dhexeeyey madaxdaasi maalmihii lasoo dhaafay waxaa taagnaa khilaaf xoogan oo u dhexeeyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash kaas oo saameyn weyn ku yeeshay hay-adaha kala duwan ee puntland hase yeeshee wararka la helaya ayaa sheegaya in madaxweyne siciid deni iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash ay asafgarad hordhaca ka gaareen khilaafkooda kadib markii ay dhexdhexaadin ka dhex sameeyeen isimada maamulka puntland iyo qaar ka mid a xildhibaanada kulan gaara oo yeesheen madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa ayay kaga heshiiyeen khilaafka oo intiisa badan salka ku hayay xilka qaadistii axmed karaash uu ku sameeyey wasiirada amniga arrimaha gudaha maaliyadda xilli uu deni ku jiray ololihiisa musharaxnimo ee dowladda soomaaliya wararka ay raadiyo cadaada helaysa ayaa sheegaya in labada dhinac ay ku ballameen kulan kale si mid madowga meesha looga saaro islamarkaana loo dhammaystiro xalka gaarista khilaafkooda khilaafka madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa ayaa ah mid waayadan soo laalaabanayay kaasoo salka ku haya dhanka awoodda maamulka waxaana sidoo kale fashilmay mooshin ay xildhibaanada qaar wadeen waxaana sidoo kale fashilmay mooshin ay xildhibaanada qaar ka wadeen xukuumadda madaxweyne deni si ay uga faa'iidaystaan khilaafka kala dhexeeya ku-xigeenkiisa maamulka puntland ayaa sheegay in mar kale ay gacanta ku dhigeen shabakad ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaasoo ku dhumaalisanayay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgal culus oo ciidamada maamulka puntland ay saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulkaasi wararka la helayo ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen shabakad ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo lagu soo qabtay howlgal ay ka sameeyeen ciidanku sida ay xaqiijiyeen saraakiisha ammaanka wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano dheeraada oo ay ku baadagoobayaan xubno ka tirsan al-shabaab oo ay sheegeen gudaha magaaladaasi ay hore uga geysteen falan ammaanka lid ku ah waxaana saraakiishu ay sheegeen howlgalka ay sii wadi doonaan maalmaha soo socda si loo xaqiijiyo ammaanka guud ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka duhur ee raadiyaha cadaado dowladda waddankaasi shiinaha ayaa sheegtay in dalal ay ku jirto soomaaliya ay ka caawinayso soo afjiridda colaadaha ka jira dalalkaasi ergey gaarka ee dalka shiinaha u qaabilsan gobolka geeska afrika shunbin ayaa sheegay in bejiin ay diyaar u tahay inay ka caawiso dalalka gobolka geeska afrika howlgalka nabadaynta iyo sidii meesha looga saari lahaa waxa uu ugu yeeray faragelinta lagu hayo dalalka gobolka shunbin ayaa hadalkan ka sheegay intii uu socday kulanka u dhexeeyey dalalka shiinaha iyo waddamada gobolka geeska afrika ee ka dhacay magaalada adhisababa oo ay ka qaybgaleen ilaa lix dal kaas oo ahaa kulankii ugu horreeyey ee labada dhinac ka wada hadlaan arrimaha la xidhiidha nabadda maamulka dawliga iyo horumarinta shunbin ayaa sheegay in qalalaasaha iyo kala qaybsanaanta gobolka ka taagan ay sii kordhanayso wuxuuna xuseen haatan ay dib u soo cusboonaatay aragtidii dagaalka qabow iyo loolanka quwadaha caalamka ee ku aadanaa gobolka iyadoo arrintaasina caqabad ku noqonayso horumarka laga gaaro nabadda iyo horumarinta gobolka inkastoo dalka shiinaha uu muddo dheer saaxiib ganacsi la ahaa waddamada afrika haddana tallaabadan uu haatan qaaday waa tii ugu horraysay u muuqata in dalka shiinaha uu doonayo inuu faragelin ku sameeyo siyaasadaha ka socda waddamada afrika taasoo u muuqata isbeddel weyn ku yimid siyaasaddii arrimaha dibadda shiinaha ergiga shiinaha u qaabilsan gobolka geeska afrika ayaa sanadkii hore waxa uu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka ee ku aadan arrimaha nabadda iyo horumarinta gobolka geeska afrika inay diiradda saarayso xaqiiqda haatan ka jirta iyo waayo aragnimadii hore iyadoo ujeeddaduna ay tahay in dalalka gobolka laga caawiyo sidii ay uga taqaluusi lahaayeen faragelinta dibadda soomaaliya ayaa ka mid a waddamada gobolka geeska afrika oo xilligan ay ka jirto rabshado iyo colaado daba dheeraada islamarkaana u baahan in wax laga qabto iminkana khabaaraadka dibadda dowladda waddankaasi etoobiya ayaa war ka soo saartay dadkii lagu dilay galbeedka dalkaasi etoobiya ra-iisul wasaare ku-xigeenka ana wasiirka arrimaha dibadda etoobiya dominik mikonen ayaa ka tacsiyey dadkii lagu xasuuqay galbeedka gobolka hileega ee deegaanka oromiya dhimeeg ayaa waxa uu sheegay inaan loo dulqaadan doonin in maalin walba dadka shacabka la xasuuqo isagoo sheegay in tallaabo qaadi doonaan waxau hadalka intaasi ku daray in dowladda etoobiya ay qaadi doonto tallaabooyin hor leh oo looga hortegayo in xasuuq kale uu dhaco si dad aan waxba galabsan loo dilin in ka badan laba boqol iyo lixdan ruux ayaa lagu dilay colaad u dhaxaysa qoomiyadaha wadadega galbeedka gobolka uleega ee deegaanka oromiya ee dalka etoobiya intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhan warkii duhur ee raadiyaha cadaado anigoo sharmaarke maxamed maxamuud aan ila socodsanayay saaxiibkay cabdifataax cabdulaahi dhowre soomane ayaa warka soo saaray isla asaga ayaa ii farsamaynayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaanaan lah